lixdaas waan dooranay maalintii la doortay maa noogu dambeysay wax dib noogu soo noqdo lama arkin kuwan had ku jiraan waxay noo tareen ma laho marka maxaan rabnaa annaga dowladdan aan doorannay oo gaaris irixin inagu soo fiiriso irixin inagu soo fiiriso dadka waxaa la yidhi khataruu ku sugan yahay meel la joogona dhibaatadu waa jirtaa waxaan maqalnaa dowlad waxba masaa'ada dadka abaaraha la sii ay tiri haddiiba nala soo gaarsiin intii nala sii haddiiba dowladdana bixisa anaa nala soo gaarsiinin inaan hadlanna wey tacaawinkii dowladda bixise oon raadiyaha ka dhegaysanno oo madaxweynaha ku dhawaaqe intiin dooranna waxaan rabnaa inta ilnaxariis inay nagu soo fiiriso aada noola fiiriyo dadka waxay heli karaan waa dowlad dowladdana dadka markuu dhibaataysan yahay inay soo booqato soo garab qabato waa loo baahan yahay markay kuuraha raadinayaan geedaha hoostooda ay kugu imaadaan markii kuurahii u qofka uu wax helana maalinkuu wax helaa kugu dambaynaysa arrintaa horta kenya waa taqaana madaxweynaha rafaadsan inaad soo booqataan dadkiinni la doortay ee kitaabka maray inaad soo booqataan oo biyo baad u keentaan yaa idinka codsanaynaa annagoo dadweynihii reefaafi ah
faafi dhibaatooyin fara badan baan ku soo aragnay xoolihii way dhammaadeen dadkii waa sidii oo kale madaxdeenna maxaan u gudbinaynaa fariin ah dadkaa gargaar bay u baahan yihin in gargaara la soo gaaro gargaar degdeg ah in lala soo gaaro dadkaa haddii ilaahay uu roob ridi waayo beryahan ugu soo aadan dadkaa xaaladooda khatar bay ku jirtaa khatar bay ku jirtaa marka maxaan ka codsanaynaa senator governor m p intaba waan soo dooranina maleah woman rep marka dadka ayage ha loo gargaaro baan leen maxaan ka codsanaynaa madaxda dadkaas inay la soo gaaraan gargaar deg in mas-uuliyiintii countigan gaariza laga doortay laga bilaabo county rep mb governor ilaa sanata cabashada ayada ah aan gaarsiino dadka xagga joogo waxay ku nool yihiin waa xoolo dhaqato xoolihii wakhtiga hadda lagu jiro nin walba wuu ogsoon yahay xaaladda meeshay marayso iyo abaaraha waa siday yihiin dadka xoolo bay ku tiirsanaayeen xoolihiina hadda wakhtigan la joogo abaar baa qabsatay ku habsatay nin walba oo neef lahaa waxay noqotay mid abaar dila iyo mid suuqa la geeyo ilmihii iyo haweenkii inta badan waa la hilmaamay waxaan aragnay ilma qaar ah biyihii markay cabbeen biyaha meeshaas waa biyo dhana ah hadda waxaa ku dhacay shuwanbiyood dad badanoo hadda shuwanbiyood haya ayaa jira